Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidhi doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashansideeddhibicsagaa maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooni a yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka anaga af soomaaliga oo maalin kastoo axada ka baxa radio rio international ee magaaladani upsala waxaana naga dhegeysan kartaa mawjada dharkeedu yahay sagaashan iyo sideed dhibic sagaal wararka inoo soo gudbuneynana waxay ku saabsan yihiin c u upsala iyo guud ahaan wadankani sweden waxaana ugu horeyn doona wararka ku saabsan c u toddobaiylabaatanki november waxaa lagu qabtay koorso sida hemsiidaha ama beijka loo sameeyo ayaa koorso ah ayaa lagu siiyey dad ka tirsan ama xubnaha c u waxaana koorsadaasi baxay nin la yidhaahdo ehsaan toddobai labaatankii november iyana waxaa projectiga la yidhaahdo ama mashruuca loo yaqaano streka utdenhand mut minhand oo ah mashruuc loogu talagalay dhalinyarada yaryar ee wadankani scoot uu yimid iyagoona wax waalid aan la soconin waxaana lagu qabtay carunta c u international kibino cafe waa kulan ay sameeyaan dumarka ka tirsan c u isniin kasta waxaana asbuuci dhoweed ka jeediyey muxaadaro dhakhtarka loo yaqaano naasir wuxuuna ka hadlayay waxaa loo yaqaano xanuunka waxa uu yahay toddobai labaatanka november iyana waxaa siyo iyana sheer ku lahaa waalidiinta ama qoysaska lagu mataaneeyo dadka wadankani ku cusub toddobai labaatanka november iyana waxaa ku lahaa siyo mashruuca loo yaqaano mashruuca waayeelka ama eldre project oo ay ku bartaan xubnihii dadka ka qeyb gala combyuterka sideedlabatanki november waxaa ubsaana radio ubsaana shir ku lahaa xarunta c u sagaal iyo labaatankii novemberna markii ugu horeysay qoysaska lagu mataaneeyey meelaha shaqada ama goobaha shaqada ee loo yaqaana nering sleeves waxaana soo qabanqaabiyey mashruuca loo yaqaano ubsala before four thousand trety sagaal iyo tobanki november iyana waxaa iyana ka jiray guud sunda mashruuc mashruuca waalidiinta oo iyana shir ku lahaa guud sunda soddonkii november iyana waxaa sida caadadu ahaydba khamiis kasta waxaa yimaada dadka wadankani ku cusub si ay u bartaan ama u xoojiyaan luuqadooda waxaana soo qabanqaabiya mashruuca obsalvishontkowdii december iyana waxaa siyu ku qaatay barashada kombyuutarka saddex koox oo kala duwan oo ah dadka wadankani ku cusub haddana waa warar ku saabsan upsola waxaa la xoojinaya ambulaaska gobolkani upsola waxaana ambulaas la geenayaa magaalooyinka knivista oo tieb oo awal shaqeyn jiray maalintii hadda waxaa la sheegay in ambulansyadaasi ay shaqeynayaan afar iyo labaatanka saac waxaana kharashka ku baxay lagu qiyaasay sideed dhibic afar milyan taasoo uu budjetkaasi ama bajetkaasi u qorsheeyey academicinska hukuset sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka taasina waxay kordhinaysaa in dadka muddo gaaban ay ugu tagaan ambulanska waxaana la rajeynayaa in ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan dadka gobolkani degan ay ugu yimaado ambulanska muddo toban daqiiqa ah boqolkiiba sagaashan iyo shanna ambulanska ay ugu timaado qof walba gobolka degan labaatan minid gudahood maanta waxay xarumo ku leeyihiin sideed xarumood oo kala ah academiska khukuused upsala hudinge hebi enshapping bolster knivista tieb scootquare iyo stahammer waxaana arintaasi laga soo wariyey uplands new hater ubsaala waxa weya waa ubsaala waxay u eg tahay magaalo ku habboon dadka waayeelka ah daraasad la sameeyey waxaa la sheegay in dadka intiisa badan ama dadka waayeelka ah ay jeclaysteen inay ku gaboobaan ama ay ku noolaadaan iyagoo da-aan magaaladan ubsaala laakiin boqolkiiba shan iyo labaatan ayaa shaki arintaasi geliyey inay ubsaala ay tahay meel ku habboon dadka waayeelka ah wayna fiicantaha la yihahda waxaa ka dambeeya in dalka dadka waayeelka ee lixdanka sare u dhaafay in u horeysi lala yeesho sidaasina waxaa laga soo wariyey ubsaala commuun haddana waxaan iisoo gudbinaynaa warar ku saabsan wadanka sweden toddobiiyo labaatankii novembar waxaa dowladda go-aan ku gaadhay in dadka ama dhalinyarada aan waalidkooda la soconin loo yaqaano ensam ungdumar iyaga wixii sugaya sharci shan iyo toban bilood in ka badan in sharci ku meel gaar ah la siiyo si ay waxbarashada dugsi sare ay u dhammaystaan reza ramzani oo isaga ah arday ah oo dhigta furus schoolan oo ah dadka ay saameynayso go-aankaasi waxa uu yiri go-aankaasi ay dowladdu ay gaadhay weli waa go-aan igu beerahayuu yiri walwal oo waa go-aan aanan caddayn sida ama macnaha go-aankaasi weli ma cadcadda wuxuuna international gymnasiet ubsaala waxaa dhigata soddon arday oo dhigta oo isu diyaarinaya inay dugsi saro caadi ah ay dhigtaan dhalinyaradaas oo ah dhalinyarada wadankani ku cusub ama dhalinyarada iyagoo keligooda wadankani yimaada patrick lund oo ah maamulaha dugsiga sare ee international gymnasiet ayaa wuxuu sheegay reesa weli inuu qabo su-aalo ku saabsan go-aankaasi waxyaabaha la isweydiinaya manaha hore maxaa ku dhacaya dhalinyaradii yimid wadankani afar labaatankii novembar labada kun iyo shan iyo tobanka marka waxay u eg tahay in arinta arrintaasi ama sharcigaasi ama go-aankaasi uusan khuseynin iyaga waxaa kaloo iyana la isweydiinayaa wixii ka horeeyey waktigaasi dhalinyaradii sharciga loo diiday waxaa kaloo iyana aana ku jirin meesha dhalinyarada iyada iyana aanan saddexda jeer sharciga loo diiday waxa ku dhacay intuusan hirgelin sharcigaani ama uu dhaqangelin sharcigaani oo dhaqangelin doona bilaha soo socda waxaana go-aan ka gaaraya arintaasi baarlamaanka wadankani sweden arrintani waxaa laga soo wariyey bevira upland stephen nilson waa nin ka tirsanaa xisbiga loo yaqaana milio partiyad oo lagu soo eedeeyey inuu faraxo xumeyn uu dumar uu ku sameeyey ninkani waxaa la sheegay inuu ka baxay xisbigani milio partiyad laakiin uu weli ka yahay xubin ka tirsan baarlamaanka laakiin uunasan uusan matalaynin xisbiga milio partiyad laakiin uu booskiisa uu soo joogi doonaa soo uu soo uu sii joogi doonaa arrintaasina waxaa tidhi xogayaha xisbiga amanda lind ayaa waxay u sheegtay journaalka loo yaqaano express gudniinka la gudo dumarka waa dembi wadankani sweden laakiin waxaa jira dumar fara badan oo ay dhaawacya uu kasoo garo gudniinkaas oo lagu soo guday wadamadooda intayna wadankan sweden aysan imaanin xaaladooda say tahay ayaa micnaha hay-adda sweden oo qaabilsan caafimaadka social stirson ay baari doontaa waxayna sameynayaan daraasad daraasadaasina waxaa weye sidii dumarkaasi dhibaatadu gaadhay ama lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah dumarkan iyo hablaha sidii loo caawimi lahaa iyo dadka khatarta ugu jiro in la gudo si iyana caawimaad loo siiyo iyaga iyo waalidiinta dadkaasi ama gudniinka fircooniga waa wax dhibaato aada iyo aada u xun marka waa in lala dagaalamaa oo la sameeyaa ka hortag laga hortagayo taasina waxa weyaan waa xadgudub lagu sameeyo iyo diliin lagu sameeyo dumarka ayay u dhigantaa waa in bulshadu ay la dagaalantaa oo la sameeyo barnaamij lagaga hortagayo sidaasina waxaa sheegtay wasiirka caruurta iyo sinaanta oosa ragniir
intan guusa ku tanseegi qalbigeeda farax geli intan guure ugu joogay daydoonka gaabiyey miyanteeda miyanteeda gacansiiyey yadkiisa caashaqa intanguusa ku tanseegi qalbigeeda farax geli inta guure ugu joogay daydoonka gaabiyey miyanteeda haddateeda gacansiiyey anigu guluuskeeda cashaq bay kumeeyey miya joogay garabkeeda cashaqa bay gumeeyey miya joogay garabkeeda anigu qalbiguba guhaadiyo magayda qalbiguba kuwaadiyo afxumo afxumo guuxaygu suurtaa alaylehe jacaylkii gale igalow igale waa guriba aagida ma guulaysta caashaqu haddii laysla gara waayo oo dibun loo kala gurto laysku gu'i waayo gacmadaalismooye malagu condho malagu condho soorayne ma guulaysta caashaqu haddii laysla gara waayo oo dibun loo kala gurto laysku gu'i waayo madaalismooye malagu cundo malagu cundo soorayne mar hadday rubta iyo cadhadu goor kastaba joogto iga guuru dulqaadkuye hadergooha iga dayso iga guuru dulqaadkuye hadergooha iga dayso mar hadday dubtaayo cadhadu goor kastaba joogto iga guuru dulqaadkuye hadergooha iga dayso iga guuru dulqaadkuye hadergooha iga dayso qalbiguba guhaadiyo afxumo afxumo guuxaygu suurtaa alaylehe jacaylkii gale igalow igale waa guriba aagida sidii uu jiib yaro aan weli dibadda imano uda hooyadii ku jira sidii uu jiib yaro aan weli dibadda imano uda hooyadii ku jira adaan ogsijinta iyo anfaaciga kaa helaa arwaaxda naftayda iyo taada gacan isku xidhan adaan ogsijinta iyo anfaaciga kaa helaa arwaaxda naftayda iyo taada tegay su'aal gurigaydii ilaa adigaa uro adaa sababada tego qofa habeerkiyo wanaha adan adaana qalkaaga dhigay asal barashadeedi iyo aroosiya la aqalgalkeedi intii aan ku aflaxaa asal barashadeedi iyo aroosiya la aqalgalkeedi intii aan ku aflaxaa ilaski noloshaantaho adduunka intaa an jiro allayle aragsane wale abinkaaba tago ilaski noloshaantaho adduunka intaa an jiro allayle aragsane wale abinkaaba tago su'aal gurigaydii ilaa adigaa uro adaasan babada tego qofa habeerkiyo wanaha adan adaana qalkaaga dhigay habeerkiyo wanaha adan adaana qalkaaga dhigay
yahay adoo kale adduunyada ma joogto ka adigibayse ka adigibayse ka adigibayse ka adigibayse yahay adoo kale adduunyada ma joogto ka adigibayse ka adigibayse
kalonarkooda carosuma dhigayo aqal lama gelaaye inaan adiku doorto ka kuugu jecelahay inaan adiku doorto ifka kuugu jecelahay weliga usulu weliga weliga usulu weliga usulu weliga weliga usulu midkalunarkooda carusuma dhigayo aqal lama gelaaye inaan adiku doorto ka kuugu jecelahay inaan adiku doorto ka kuugu jecelahay weliga usulu weliga weliga usulu weliga usulu weliga weliga usulu hadankeedu duuniyo aan noqon lahaauba hadankeedu duuniyo aan noqon lahaauba hartadaan ka bixilaa indhaha kama qaadin adna aadi aragtide adna aadi aragtide hadankeedu duuniyo aan noqon lahaauba hadankeedu duuniyo aan noqon lahaauba agtaadan ka bixilaa indhaha kama qaadi adna aadi aragtide adna aadi aragtide ma og tahay ayaantii adduunyada la taagay adaniyo xaawa adaniyo xaawa adaniyo xaawa adaniyo xaawa
dhegeystayaal barnaamijkaanag intaas ayuu naga dhayahay sidaas iyo nabadgelyo
moog tahay ayaantii adduunyada la taagay adaniyo xaa